barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogga internetka ee v o a somaly com
dhowr wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal waa axad waana saddexi labaatanka bisha disembar sannadka laba kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa halkan si wada jira idinkala socodsiin doonaa caashe ibraahim aadan iyo aniga oo ah cabdixakiin maxamuud shurwac
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda duhurnimona waxaa ka mid ah barnaamijkii hibada iyo halabuurka oo ay marti inoogu yihiin gabdho dhallinyaro ah oo halabuurkooda ku soo bandhigay carwada bugaagta ee magaalada beledweyn buuggeyga wallaahi wuxuu ka kooban yahay u dhowaad conton state bage camal waana laygu caawiyay alxamdulilah shukur bilcaalamiin maadaamana arday iska ahay oo shaqaysanin buugga waxaa ku qoran waxaa ka mid ah maanse ka hadlaysa wadajirka waxaan kaga dayanay inaan wax qorno labadeennaba macalinkeena
dabaad sidoo kale intaan idaacadda ku guda jirno kaalmihii heesaha ayaan ka madhnaan doonin
waxaa sidoo kale aad maqli doontaan xubintii cayaaraha marka horese waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka sunaami ayaa ku dhufatay xeebaha sunda ee dalka indonesiya gelinkii dambe ee maalintii sabtida saacadda dalkaasi tirada dhimashada ayaa kor u kacday boqol lixdan iyo sideed qof iyadoo in ka badan toddoba boqol oo qofna uu dhaawac soo gaaray sidaasina waxaa xaddan maanta ah sheegtay wakaalada wararka ee dalkaasi dhimashada iyo dhaawaca ayaa waxa ay ka dhacday saddex gobol kuwaas oo kale ah southland boog oo ku taala sumatra iyo sidoo kale gobolada kale ee serang iyo puntland ee ku yaala java kuwaasoo dhaca galbeedka caasimadda jakarta sidaasina waxaa hadal qoraal ah ku sheegay afhayeen u hadlay hay-adda maareynta masiibooyinka qaranka ee dalkaasi ee loo soo gaabiyo b n b p boqolaal guryo ah sagaal hoteelo ah iyo sidoo kale toban doomood ayay dhibaata soo gaartay sida ay xaddan sheegtay hay-adda maareynta masiibooyinka ee b n b p
xilli uu joogsaday wadaxaajoodka u dhexeeya koongareska iyo weliba madaxweyne donald trump ee ku saabsanaa dhismaha derbiga u dhexeeya mexico iyo maraykanku ayaa sidoo kale xubnaha sanadku ay ku kala tegeen qorsho la-aan ilaa iyo laga gaadhayo maalinta khamiista joogsashada ama hakashada qayb ahaan howlaha dowladda ee oo soo bilaabmay koob iyo labaatankii bishan ayaa ku yimi amaba ka yimi dhinaca aqalka koongareska oo kadib markii ay kari waayeen inay isla waafaqaan xadiga dhaqaale si ay howlaha dowladdu ay u sii socdaan hakashadan howlaha dowladda ayaa saameynaya afar meelooda meel ahaan dowladda islamarkaana taabanaya in ka badan siddeed boqol oo kun oo ka mida shaqaalaha dowladda kuwaasoo in ka badan kala badh ay sii wadi doonaan howlahooda amaba shaqadooda iyadoo aan wax mushaahara la siinaynin
haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka waxaa magaalada beledweyn kusoo diyaariyey xuseen xasan dhaqane
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeena hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan idinkaga imanaya magaalada beledweyne barnaamijkeena toddobaadkan ayaa waxaanu kusoo qaadanaynaa bandhig buugaag oo sanadkii saddexaad lagu qabtay magaalada baladweyne dhalinyaro hablo u badan ayaa sanadkan buugaag ay qoreen kusoo bandhigay carwada buugaagta hiiraan waxaa barnaamijka igala qaybgalaya sacdiye ciise aadan maryan cali maxamed ikraan cali cumar iyo iqra shidane axmed
sacdiye waxaad ii sheegtay in adiga iyo maryamo aada isla qorteen buugga wadajirka nolosha maxaa keenay marka horeba in aad ku fikirtaan inaad qortaan qoraal ama buug ka hadlaya wadajirka nolosha waxaa inagu dhaliyey cid horta oo nagu oo nagu garabsiisay malahan laakiinse waxaa nagu dhaliil labadeena inaan qorno burburka ka jira dalka soomaaliya wadajir la-aanteedna wax lama qabsan karo wadamada hormarayna waxa ay ku hormareen wadajir iyo iskaama qabsi waxaana dhihi karaa haddii wadajir wax walba lagu qabsado guul ayaa la gaari karaa waayahay maryama goorma idinku dhalatay inaad buuggan qortaan waxa aan ku fikirnay kadib markii aan bilaawnay barashada maadada public of speaking ama fagaara ka hadalka sida ay dadka u yaqaanaano anaka oo baranayna maadadaas ayaa waxaan kusoo dhacday in aan buug qorno ugana hadalno wadajir fasal dhan oo waxa ahayna isku wada kalsoon hal meel kasoo wada jeedo fasalkaas wixii aan kasoo qaadanay tusaalihii aan kasoo qaadanay ayaa nagu dhalisay inaan wadajir ka hadalno ikraan eh, waxaad tiri waxaan qoray buug eh, aada ugu magac dartay ka bax jahligii shalay bugay wallaahi waxa horta jah- jahliga marka laga baxa oo aragta nolosha dhadhan ayay leedahay laakiin jahli marka ku jirto nolosha wax dhadhan oo leedahay malahan marka qofka jah- jaahilka ah si fudud wuxuu u baxi karaa jaahilnimada inuu mar walbo isdhiirigeliyo oo dhaha niyow horta jaahil aad tahaye see wax ku barin kartaa su-aashaas waa inuu isweydiiyaa see uu jaahilka ugu baxi kartaa marka sidaas ayuu noloshiisa ku dhadhamin karaa waxay tahay laakiin qofka jaahilka ah ma dhadhamin karo noloshiisa mar walbane way ka dhacsan tahay nolosha bini-aadamka oo kale Eh, waxyaabaha eh, taabanaya jahliga dhibaatadiisa oo buuggaada ku qoran maxaa nooga tilmaami kartaa waxaa ka mid ah qofka hadduu jahli yahay horta maba ogaba wuxuu wuxuu yahay asiga dhan noloshiisa waxaana ka mid ah waxaana ka mid ah oo u qoray sidee fudud ee dhalinyarada wax lagu fahansiini karaa sidoo kale sidee fudud ee jahliga looga baxi karaa iyo saameynta uu ku leeyahay bulshada jahliga marka saameynta uu ku leeyahay bulshada jahliga waad aragtaan intay la dhan tahay qofka jaahilka qofka jaahilka iyo qofka aqoonta leh muuqaalkiisa xitaa isku mid ma ahan marka aniga waxaan dhahlayaa jahliga ka baxa buugeygana waxaa u tirigelay qof dadka markay akhristaan inay kusoo dhaca qofkii jaahil xitaa inuu kusoo dhaca inay ka baxi karaan jahliga okay Eh, iqra waxa gudaha buuggaada ku qoran oo aada ugu magac dartay sirta guusha maxaa nooga sheegi kartaa horta sirta guusha waan qoray alxamdulilah allah ayaan ii suurtageliyey balse nin walba wuu jecel yahay inuu gaaro guul guulna sideed u guuleysan kartaa maantay annaga dhallinyaradeenno badanaa waxay fadhiyaan fadhi ku dirirayaasha marka ay arkaan qof icis oo galabtii shaqo ka imaaday wata boorsadiisii ee u socda gurigiisa waa qofkaas heer uu gaaray iyo guul uu soo hooyey oo uu dadaalay marka dhallinyaradana hadda waxay u badan yihiin fadhi ku-dirirayaasha mar walbana way fadhiyaan waxa aan leeyahay ka kaca fadhiga ee dhankooda dad ayaga guul gaara nafsadooda ee horumariya dalkooda En, ikraan qoritaanka buuggaada eh, wax dhibaato ah oo aad kala kulantay ama qof kugu caawiyay ma jiraa Eh, intee beej ayuuna ka koobnaa buugay walaa wuxuu ka kooban yahay u dhowaad conton state page camal waxa- waana laygu caawiya alxamdulilah shukr rabbilcaalamiin maadaama aan arday iska ahay oo shaqaysanin waxaa jira caqabado badan oo kasoo ku- oo kala kulmay buuggaasi waxaan iga caawin jiray mar walbana igu dhiirigeli j- igu dhiirigelin jiray waa hooyaday macaan allah qarsiyo iyo walaa iyo saaxiibaday aan jeclahay marna aan wala- marna walaashay ah marka buugga marka aad carwada keentay eh, isla markiima dadka ma iibsadeen mise bo- waxaa jira bugaag aan weli laga iibsan maasha allah in badan waa la iibsaday buugga alxamdulilah dadkii iibsadana insha allah ee, wix- insha allah waxaan qoray waa arki doonaan waxayna arki doonaan jaahilka dhibaatada uu leeyahay geeraarka aan ka qoray wuxuu yahay dhalinta ku saabsan yahay dhalintaan soo baxaysiyo dhaayaha u rooneed dhagu yeesha hadalkayga dheeman baa tihiino dhadhalaalka dhulkeena dhowr waa lamhuraane dhadhaminee dhibaatadu dheefta maxaa inoo diiday dhugla'a maxaa idinka dhigay dhibaatada ka dhiidhiya dhaawacana daweya dhismaha dalkiyo dhaqaale abuura dhaayihiina fura dhaxantana u dhabar adees En, maryama en, oo- qoritaanka buugga dhibaato intee leega kala kulanteen wax dhibaata horta ma kala kulmin alxamdulilah waxa aan ahayna laba qofood si wadajir ayaan u qornay wax caqabada ah intaa buugga qoraynay ma aana la kulmin waxyaabo iska yaryar oo iska basiida maahane wax caqabad hadda saas u weyn oo aad tilmaami karo ma aana kala kulmin buugga afartan iyo sideed beejuu ka kooban yahay adii muddo bilaana qoraynay alxamdulilah waxyaabo badan oo ilaahay noo suurogeliyey oo inaan uga hadalno wadajirkii iyo faa'iidadiisii iyo waxyaabo badan oo kaleento buugga waxaa ku qoran waxaa ka mid ah maanse ka hadlaysa wadajirka waayihii dhashaba weerar baa jiro wehel baa la waaniyo wadajir bay dhaheenoo wehel u noqo nolosha waayahan waxaa jira wadajir baaxad weynoo weheliyo noloshii nabad baan qirayaa neecawda nolosheena nuxurkooda nuxurkooda ahaa nolosha waxaa jira wadajir baaxad weynoo wadankeena wehel u noqo
sacdiya ma jirtaa cidaad uga dayateen qoritaanka buugga maadaama ay tahay markii ugu horeysay oo aada iskuday samaysaan cidaad ugu dayateen oo aada tixraac ku samayseen waxyaabaha ay qorto ma jirtaa haa wuu jirtaa waxaan kaga dayanay inaan wax qorno labadeenaba macalin macalinkeena ee ahay buuggii oo kaaga sheekey buug wadaoo public of speakinga ee nala bari jiray maadadaas ayaan kaga dayanay waxay buuggaasna soo saaray waa macalin anigana waxaan kaga daysanay macalinkaas inaan buug qorno markaas ay nagu dhalatay
iqra inta badan gabdhaha waa ay ku yaryihiin qoritaanka bugaagta iyo in bulshada ay dhinaca waxyaabaha qoritaanka oo kale qeyb ku yeeshaan markii hore markaa bilaabeysay ma kuu muuqatay inay tahay shaqada mid adag oo aan ka bixi karin
haa way ii muuqatay alxamdulilah balse waxaa garab ugu siiya allah subxaana watacaala marka labaadna hooyaday iyo aabahay iyo walaalkayga aad ku jeclahay ayaa garab ugu siiya buuggaas inaan qoro wayna ii suurta gashay inaan buug qoro aan soo bandhigo waana ku hamin jiray mar waliba inaan qoro buug
ikraan waa qoritaanka buugga ma hal habeenoo keliya ku fikirtay mase muddo dheera ku taamaysay inaad buug qorto oo aad dadka la hadasho bismillaah hal habeen kuma fikrin laakiinse mar walba qalbigay waa hog waxaan inaan buuq qoro oo la wadaago bulshadeyda waxaana qoro waana jeclaa mar badan mar badan inaan qoro buug oo ka hadlaya ka bax jaahilnimadii shalay insha allah waan qori doonaa buwaag ka badan
maryama buuggiina waxa uu ka hadlayay wadajirka nolosha wadajir marka laga hadlayo waa uu badan yahay meelo aad si gaara u tilmaanteed ma jirtaa oo aad kaga hadasheen maya wadajir meel gooni a looma tilmaamin waayo wadajir markii la dhaho waxa ay noqon kartaa waxyaabo badan wadajir lamaane wadajir bulsho wadajir dad dhanoo bulshoa ama kooxa noqoto dhan walba way noqon kartaa wadajirkana dhan walbaba waa uga hadalnay haddii ay noqon lahayd lamaanii haddii ay noqon lahayd wadan iyo sida loo horumarin karo
maxaa ka mid a marka waxyaabaha aada talada ku bixiseen si wadajirka loo heli karo in waxaa dib noo dhigay ee wadankeena burburiyey wadankeena soomaaliya haddii aa kasoo qaadoo kaleento ee burburiyey ee dib noo dhigay ee wadamadii kaleenta naga horme ee naga dib dhigay ee noqotay wadajir la-aan marka dadkeena soomaaliyeed haddii ay wada jiraano ma aanan ugu dhacdeen burburkan ayaa isdhihi lahay sidaas ayaana igu dhalisay sacdiya in adiga iyo maryama aada hal buug wada qortaan maxay tahay sirta ka dambeysa ma sheekada qoraalka oo wadajir ayay qeyb ka tahay waxay nagu dhaliyey waxa ay tahay wadajirka nolosha haddii la dhahaa qof kaliyax ma qori karo waa wadajir dad badan oo iskaashada weeyaan waxa ugu talagelinayna waa sidaas sidaas ayaana uu qornay wadajirka nolosha hal iyo buug hal iyo qof iyo buugan waa soo qori karin laakiin sirta waxa ay tahay wadajirka nolosha laba qof iyo wax ka badan uu yahay marka gudaha buugga waxyaabaha ku jira maxaa nooga tilmaami kartaa oo aada kaga hadasheen ciwaanka buuggeeda wax badan waxaa ka mid a wadajirka nolosha halganka wadajirka iyo waa maxay mas-uuliyadda idinka saaran wadajirka nolosha mas-uuliyadda idinka saaran wadajirka qof walba mas-uuliyad ayaa ka saaran wadajirka nolosha waa inuu wadajir qof waa inuu ogaadaa inay wadajir wax walba lagu qabsan karo qof keligiisna wadajirka ma hadli karo
iqra markii aada soo bandhigtay buuggaada sirta guusha adiga iyo gabdhaha kale dadkii kasoo qeyb galay bandhiga wax xiisaa ma u qabeen inay arkaan gabdho da-yar oo wax qoraya sidoo kale si fiican ma loo iibsaday dadku dareen ma siinayeen waxyaabaha a qorteen aada iyo aad maasha allah weli caado weeye dad aada iyo aada mas-uul u ah ayaan meesha nagala qeyb galay nagu dhiirigeliyey inaan mar walba hankaan han ka sarreeya aan gaaro aan buugtaan buug ka badan qorno alxamdulilah waana ku taamaynay inaan sii qorno bugaag badan anigii gabdhaha walaalaha ila qoray bugaagta dadkii xafladda kasoo qeyb galay oo bandhiga joogay sidee u arkayeen waxa adiga aada qortay iyo waxa gabdhaha kale ay qoreen maasha allah waxay u arkayaan horumar ay gaareen dhalintooda oo siaba ah gabdhaha soomaaliyeed inay mar walba meel kasoo baxi karaan gabdhaha soomaaliyeed badanaa horta waa la liida waxaa la dhahaa gabar waxbaratijkaa u dambeyso laakiinse markay arkeen gabdho wax qoray oo isxilqaamay maasha allah way ku farxeen mar walba
maryam adigana
waxaa dhihi lahay oo ku biirin lahay in ay gabdhaha wax qori karaan waxna aqri karaan ee raggana la tartami karaan xagga qoraalka markii la dhaho waayo aqoonta qof ku dhasha malaha qof kasta waa uu bartay wax waxna wuu qori karaa waxna wuu aqri karaa gabdhaha waxaa dhihi lahay inayna mar walba ayna isliidin ee ragga la tartamaan xagga aqoonta markii la dhaho waayo xagga diinta markii la dhaho waxyaabo badan oo layska xarimo way jiraan laakiin aqoontaada soo bandhigin cid ku dhahday ma lahan oo waxaan diinta raalima ka ah inta lagu dhaho hayaha dhihin ee adiga aqoonta aa baratay iyo dadaalka lagugu soo bixiyey kamira dhaliya ayaa dhihi lahay gabdhaha soomaaliyeed meel kasta ay joogaan anigana sidoo kale gabdhaha soomaaliyeed waxaan ku wacyigelin lahay dadka wax qori kara waxna aqrin kara inay bulshadooda wax la wadaagaan ay maskaxdooda dhalaaliyaan ay fikirkooda bulshada usoo bandhigaan raggana ay la tartamaan waxa maanta dhibka iyo mar walba waxa talada qaato isdagaale dhiigdaadii dad uun rag waayo oon dumarku ma jiro marka waxaan dhihi lahay ragga inay dumarka la sitaan dumarkana waa inay ragga la tartamaan gabdhaha soomaaliyeed inayna isliidin wax qori karaan waxna aqrin karaan bulshadoodana usoo bandhigaan waa mahadsantahay iqra sanadkiiba hal mar ayaa waxaa bandhigan uu ka dhaca magaalada beledweyne ilaa saddexdii sano ugu dambeeyay marka sanadkiiba hal jeer inaad wax soo bandhigtaan gabdha ahaan ama dhalinyar ahaan ma wax fiicana mise waqtiyo kale oo ka badanna waad jeclaa laheedeen ama fursad u heli karta ina wax soo bandhigtaan walaahi aad iyo aad waxaan jeclaan lahayn sanadka kala barkiisa markay tahan in noola qabto sanadka dhammaadkiisana in noola qabto way fogaanaysaa waxaa dhahaynaa sanadka markuu soo dhahaan bog diyaarina balse hadda la dhaho sanadka kala barkiisa dadaalkana waa kasii badinaynaa oo waa kana ayaa leenahay waqtiga wuu imaaday hebla ayaan la tartamaya ama hebel buog ayuu qoray maanta anigana maanigoo boglaan ayaa tagaya meesha marka waxaan jeclaan lahay inaan sanad ka sanad aan soo bandhigin bugaagta aan qorno waqtiga noola ka soo dhaweeyo ikraan meeqay kugu qaadatay intee kugu qaadatay inaad buug qorto sida aad sheegtay ilaa conton bage maasha allah wallaahi waxay igu qaadatay u dhowaan saddex bilood maadaama arday ahayo mas-uuliyad badan ishaaran tahay buugga waxaa loo baahan yahay in laga fikiro in meeshii ka qaldan la toosiyo waxyaabo badan ayuu u baahan yahay laakiinse aniga waxay igu qaadatay siday la tahay oo yaraan saddex bilood maryama ma u aragtaa in gabdhaha magaalada beledweyne gaar ahaan kuwa dhalinyarada kaalinta iyo bulshada dhaqdhaqaaq ay ku leeyihiin in uu sare usoo kacayo mar haddii aad bilowdeen inaad wax qortaan
si wanaagsan waayo maanta shalay jim- ee, jimcadii iyo khamiistii waa labaatankii iyo labaatan iyo kowdii bishan markii aan aragnay ilaa iyo shan gabdhood oo dhalinyaro ah oo buugfeerkii la qabanayay ee buug soo bandhigteene alxamdulilah waa la dhihi karaa gabdhaha dhalinyarada ee gobolka hiiraan khaasatan magaalada beledweyne waa dad issoo muujiyey oo meel kasoo baxay maasha allah hambalya ayaan leeyahay gabdhaha dhalinyarada ah inay hore u socdaano ayada oona meeshaas hal wiil oona ku jirin oo gabdha oo kaliya aana ahaynay waxaa hadda gobolka ay usoo bandhigtay buugaagta marka waxa aan dhihi lahay gabdhaha hore u socda insha allah oo aqoontiina kula tartama wiilasha qof kasta asagoona waxba aqoonin ayuu dhashay asagana wax ayuu bartay adigana wax ayaa baratee sacdiya in gabdhaha ay ku dhiiradaan inay bulshada soo dhex galaan ay buug qoraan waxa ay qoreenna ay dadka usoo bandhigaan dad aada u tiro badan ilaa saddex boqol afar boqol oo qof gaaraya sidee kula muuqataa ma ma u maleysaa in sidii hore aad wax badan iskaga bedesheen maasha allah aada ayay inoo farxad gelisay waana ku faraxsanahay waxaan dhihi lahaayey gabar waxbaratay waa bulsho waxbaratay gabdhaha waxay barteen inay la dhuntaan maahayn waa inay soo bandhigaan gabdho naga aqoon sarreey way jiraan balse aqoontooda soo bandhigin balse waxaan ku wacyigelin lahay inay aqoontooda soo bandhigaan ee bulshada wax walba la wadaagaan
ugu dambeyn iqra ayaan ku hormarayaa maxaa dhihi lahayd bandhigan iyo bandhigyada soo socdo iyo gabdhaha waxyaabaha ay tahay inay sameeyaan
waxaan lehi lahaa gabdhaha iyo wiilashaba ayagaba waa dhalinyarada ubaxa noo soo baxay ee reer hiiraan waxaan leeyahay aqoonta aada barateen ka miro dhaliya ee ka qori buugaag buuggaas aad qorteen adigana wuxuu ku yahay sumcad gobolkaad kasoo jeedana wuxuu u yahay sumcad buuggaani meel walba wuu gaarayaa waa la akhrisanayaa waxaa qoray qof dhalinyaro ah oo reer hiiraan ah runtii waxay inoo noqonaysaa sumcad gobolkeena iyo adiga mustaqbalkaada kor uga qaadmayo ikraam aan sidoo kaleeto waxaan dhahayaa aniga s- wax barto wax qoro wax aqriyo oo duni dunida kusoo kordhiyo wax cusub duniya marka wax cusub lagu soo kordhiyo duniya marka wax cusub lagu soo kordhiyo dadka waxay bartaan jaahilnimadan oo yaraanaysaa marka aniga waxaan dhahi lahay dunideena wax cusub kusoo kordhiyo oo dalkeena difaaca oo mar walbane sameeya ho- ka hortag loogu sameynayo jahliga oo iska difaaca jahliga mar walba maryama maasha allah waxaa dhihi lahaaye in dhalinyarada rag iyo dumar siday u leeyihiin dadka waxa barta hadda magaalada aad ayay u badan yihiin lambar ahaantooda markii la fiiriyo ama tir ahaantooda loo fiiriyo waxaa dhihi lahaay aqoonta aa barateene ma ahan inaa la dhuumataan ama ma aha inaa guryaha la seexataan ee aqoontiina bulshadiina wax ugu qabta oo bulshadiina wax u qora oo dadka idinka dambeeyo inay wax akhristaano oo idinku daysadaana loo baahan yahay hadduu ilaah yiraahdo jiilba jiilka ka dambeeyo anaga dadkii naga horreeyay haddii aan kusoo daysanay dadka naga dambeeyana inay nugu daysadaana wanaagsan maanta macalinka wax adiga kusoo baray biri marka adigana qof kale wax soo bartid ani macalin hebela wax isoo baray adna ma- anna macalin hebela wax isoo baray labadoodaba anaa wax soo baray macalinka kalena wuu dhihi karaa marka waxaa dhihi lahay hore u socod wanaagsan hadduu ilaah yiraahdo Ee, bugfeerkan bugfeerka xiga insha allah rag iyo dumar badan oo dhalinyaro ah oo ku tartamayo in la arka ayaan jeclahay hadduu ilaah yiraahdo sacdiya dhalinyaroy waxbarta aan barwaaqo gaarina waxaa barateenna bulshada usoo madhiga soomaalidana waxaa ugu baaqi lahay oo dhihi lahay soomaaliyay dhul- soomaaliyay calankiyo ciidiyo cududa noo dhowra oo fartiyo farshaxankiyo faa'iidada noo keesho intaas ayaan kusoo gabagabeynaa guud ahaan waxaa intaa ku idil barnaamijkeena hibada iyo halabuurka oo toddobaadkan beledweyne idinkaga imanayay barnaamijkan mid ka xiga inta aan ka gaarayno nabadgelyo
waa tahay dhegaystayaal aynu halkaasi kaga nimaada barnaamijka hiibada iyo alaabuurka iyo xuseen xasan dhaqane markana kusoo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee dhanka ciyaaraha waxaa inoo haya wariyahayaga maxamuud mascade
kulanti waxaana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada barnaamijka ciyaaraha haddii aana ku bilaabo horyaalka waddanka ingiriiska kulamo adag ayaa shalayto iyo habeenkii xalay ah kooxaha dalkaasi iskaga hor yimaadeen kooxda kubadda cagta ee manchester united toddobaadkii lasoo dhaafay bartamihiisa shaqada ka erisay macallinkoodii hose marino ayaa kulankoodii ugu horreeyey tan iyo tegitaankii macallinkaasi waxa ay la ciyaareen kooxda kubadda cagta ee cardiff city waxaa kooxda kubadda cagta ee manchester united si kumeel gaara macalinimo loogu magacaabay ciyaaryahankii hore ee oligana solshire oo isagu kooxdan ka mid ahaa xidigihii berisamaadka u ciyaari jiray waxaana ciyaartooyda uu garoonka ku soo kordhiyey ka mid ahaa ciyaaryahan bul bogba oo isagu kulamadii kan ka horreeyey aan macalin morinho ciyaarta soo gelin waxauna ciyaaryahan bogba muujiyey xirfaddiisa ciyaareed iyo weliba kooxda kubadda cagta ee manchester united inuu yahay xidig ay tagtay waxay ku badisay manchester united shan gool iyo hal oo guusha ay ku raacday waxaana macalinka cusub iyo ciyaartooydiisu aad moodo in ay isku faraxsan yihiin islamarkaana raalli iska yihiin ay ku guulaysteen saddex dhibcood inay ka soo qaataan magaalada cardiff kooxda kubadda cagta ee manchester city ayaa guuldarro xanuun badan la dhadhansiiyey gurigeeda waxaana ka badisay kooxda kubadda cagta ee crystal palace oo saddex gool iyo laba kaga badisay fursad waxa ay siisay kooxda kubadda cagta ee liverpool oo iyadu maalintii jimcaha ahayd laba gool iyo waxba wolfis kaga badisay sidaasina waxay haatan kooxda kubadda cagta ee liverpool ku hogaaminaysa horyaalka dalkaasi afar dhibcood maalintii shalay ahayd iyo habeenkii xalay ahaaba horyaalka waddanka ingiriiska guuldarrooyin iyo dibir ayaa ku dhacayay kooxaha waaweyn ee dalkaasi chelsea ayaa iyana gurigeeda lagaga diirtay oo kooxda kubadda cagta ee lester city ayaa hal gool iyo waxba kaga badisay ciyaaryahan jemi fardi ayaa ka badbaadiyey macalinka kooxdaasi claudio dibo in ciyaartaasi laga eriyo oo waxaa maalmahan la hadalhayey in tababaranimada kooxdiisa ay qarka u saaran tahay in ay dhammaato oo shaqada laga buriyo maalin kale iyo toddobaad kale ayuu sii joogayaayo kooxda lester saddex dhibcood ayay ka soo qaadatay chelsea arsenaal ayaa iyana darqii waxay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee banley saddex gool iyo hal inkastoo natiijadu ahayd haddana saddexda gool ma ahayn kuwa ay kooxdu sida laga arkayay ciyaarta u qalatay inay ku badiso si kasta ay tahayba saddex dhibcood ayay sidaasi ku qaadatay waxaa la arkayay ciyaaryahan masad uzil oo macallinku kabtan u soo xidhay islamarkaasina uu garoonka soo geliyey sidaa darteedna waxa uu ku lug lahaa golashaasi laba ka mida oo kooxdu ay dhalisay dhinaca iyo waddanka talyaaniga kooxda kubadda cagta yuventus ayaa guulaheedii hal iyo eberka ahaa iska sii wadata waxay ka badisay kooxda roma oo hal gool iyo waxba ayay kaga badisay ciyaaryahan manzukij ayaa goolka u saxiixay kooxda kubadda cagta ee ac milanna waxay lumisay fursad dahabi ah oo horyaalka dalkaasi ay kaalintiisa afaraad ku sii xajisan lahayd waxaa ka tuurtay oo dhinacaasi haatan ka gashay kooxda laziyo oo saddex iyo hal kaga badisay kalyari ac milanna fiorentina ayaa gurigeeda hal gool iyo waxba ku dubatay ac inter milan ayaa iyana bareeja lagu celiyey kieva varona ayaa hal iyo hal la gashay nabolina hal gool iyo eber ayay kaga badisay kooxda kubadda cagta ee sbaan waddanka sbain ciyaaryahan leonel messi ayaa guulihiisa iskaga sii xaragoonaya siduu doonana ka yeelaya horyaalka dalkaasi laba gool iyo waxba kooxda kubadda cagta ee barcelona waxay kaga badisay seltivigo atletica madridna hal gool iyo waxba waxay ku martay kooxda kubadda cagta ee sbanyol horyaalka dalkaasi kooxda kubadda cagta ee barcelona ayaa saddex dhibcood ku hogaaminaysa dhegaystayaal xubinta ciyaaruhu waa naga inta hatan ee kula dambe waa mascadooya dalasida iyo kadabgel
maxamed mascade iyo weliba dhegaystayaal aynu intaasi kaga soo gudubno wararkii ugu dambeeya dhanka ciyaaraha markana aynu ku wada nasanno codka xuseen shiro jaamac iyo weliba heesta suleekha
shire jaamac iyo heesta suleekha ayaan kusoo gabagabeynaynaa guud ahaan idaacaddii duhurnimo ee laanta afka soomaaliga v o a intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaan idinkaga tegaynaa nabadgelyo